olole sanadle ah oo socda lix iyo toban maalmood oo loogaga soo horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ayaa maanta ka bilowday soomaaliya waxaana ololuhu uu kusoo beegmay maalinta qaramada midoobey ay u asteysay ciribtirka xadgudubyada jinsiga ku salaysan caasho ibraahim aadan ayaa arrintan ka wareysatay aamine xaaji cilmi oo ka qayb gashay kulan ku saabsan ololahan oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho
shir jaraa'id buu ahaa waa shirna waa isugu nimid u n ka isgabar ka socota h u n woman iyo dad civil society-ga ka socda intaba waa isugu tagnay meesha hadda arrimahaas maadaama ay yihiin arrimaha anagu aan gacanta ku hayno oon ka shaqayno saasaan anigu waxaan matalahayay civil society-ga waxaan ku lahaa cod waa ka hadlay iyaguna way hadleen waxyaabaha marka ugu waaweyn ee lagu soo qaaday maxaa ka mid a gaar ahaan laga bilaabo maanta oo shan iyo labaatanka ilaa iyo tobanka qorshaysan in lagaga hadlo
wuxuu waxay ahaayeen qolo walba sanad walba waxaa la qaataa tiim oo wax looga hadlayo maadaama xadgudubyaashu ay yihiin xadgudubka loo geysanayo haweenka caalamka sina waa uun si guud baa xadgudubka u jiraa sina waa kala gaargaaro de qolo walba dhaqankeeda iyo environmentiga ay ku nool yihiin iyo maxay waxa haysta oo ayaga waxyaala waxaa jira traditional cultural oo dadku ay waxyaala dadku ay aaminsan yihiin oo waxaa jira dhaqanku uu ku qasbayo dadka barkood laakiin tacaddi haweenka u ah maxayto sidaas si guud caalamku waa u wadaagaa laakiin si gaar annaga soomaaliya oo kale dalalka aan isku nahay categoriga isku meelka ku jirno waxa waaye dalal oo afrikaana oo dagaal uu aafeeyey oo maxayto sharciga iyo kala dambeynta ay burburtay oo soo kabanahaya oo inta haweenku ay ku dhex jireen wuxuu markuu markii sharcigu uu baaba-o oo colaada iyo balaayada iyo dhibku uu dhaco balaayadaas waxa ay aada u saameysaa oo waa aafeysaa waa haweenka gaar ahaan si guud bay dalkay dadka u aafeysaa laakiin gaar ahaan haweenka marka halkaas waxaa haddana noosii dheer dagaalkii dagaalku wuxuu wataa colaad buu wataa dagaalku wuxuu wataa abaar buu wataa wuxuu wataa qax buu wataa wax adugu dhib badan oo qaxaraho tiro badan oon intaasba wax haweenka danu ugu jirto ama nolosheedii ay ku maareyn karaan aan lahayn baa ku jira ku dhex jira marka waxaad moodeysaa dhinac inaan dalka adduunka wax kala qabi karno oo ay maalinkaas activismka la sameynayo tacadiyada haweenka loo geysto ha noqoto in maxayse haweenkii aysan waxbarashadii siday rabaan uga qeybgelin haweenkii inaysan helin security-gii siday rabaan u helin haweenkii inaysan shaqadii helin haweenkii inaysan laakiin midaan annaga noo sii dheer waxay tahay haweenkii dal colaadeed inay ku nool yihiin haweenkii inaysan haysan wax protection oo ayaga u gaara haweenkii inaysan haysan maxayse ay meesha ku dhalahayaan maxayse dadku waa bini aadan haweenka way dhalahayaan gabdha yareera waa la guursanhayaa haddana ma haysato meeshii ay ku wixii dhalidu dhalintu u baahnayd oo qofka haweenka ah taas oo aad ka arkayso in dhimashada rate markii la dhalahayo mortality rateku uu haweenka soomaalidu ay u dalka ugu badan ay ku jirto waa gartay marka muddo shan iyo toban maalmood oo maanta ka bilaabanaysa baan qiyaasaya in laga hadli doono in arrimahan marka ma wax hadal ku koobana mise waa ajenda baa jira la rabo in waxyaabo gaara diiradda lagu saaro waxa horta marka waxa laga hadlo oo waxa ay taabuunga ka baxaano oo lasoo bandhiga iyadaa iyadaa waxqabad ah marka labaad baahiyada jira wixii lalala laga jawaabi karo dadkii ururada gacanta ku hayay ama haweenka arrimahooda gacanta ku hayay ama dawladihii intuba inay baahidii lasoo gudbiyaa la rabaa waxaan waxa waaye wax maalinka keliya laga shaqeynamaayo sanad walba waxaa xataa soo baxahaya wixi wixii lagu fiirinayay maqiyaaskii lagu cabirayay wixii masii zaa-ideen ma yaraadeen see tahay halkaas maxaa iska bedelay taas maxaa kusoo kordhay marka waa hawl in la qabto u baahan waxay leedahay maxayte mediyaha looga hadlahaya waxay leedahay workshoopyaa la qabanaya waxay leedahay maxayte shaqooyin u gaara oo la qabanayo dadka gacanta ku haya hawlahaas ay qabanayaan annaga santaraan haynaa santarada dadka inay isku imaadaan hawe haweenka hadlaan awalba hawshi waa lagu dhex jiray laakiin tan waxa waaye derdergelin iyo in loo qoondeeyo wakti la geliyo wakti la siiyo waxa marka wakti la siiyaa iyo marka sida caadiga loo daaya waa kala gedisan tahay marka waa wakti siintii iyo maxay t kawarqabidii iyo maxaa soo saa-iday maxaa nuqsaamay maxaa isbedelay maxaa u baahan in la deg degoo la hadda la wajaho u baahan waxyaalahaas oo dhan baa laga rabaa in laga hadlo cadadka wax gaareen ilaa iyo hadda maxay ta haweenka sidee dhibaatada u gaartaa yaa badan ma kuwa qaxootiga banaanka joogaa badan ma kuwa baadiyaha joogaa badan ma kuwa dadka magaalada dad waxaa jira ayaga laftoodu i d b san aan ahayn haddana intii dhibaatadu jirta dhibaatoonayo dad magaalada shaqala-aan baa ka jirta hosta community baa la yidhaahdaa dadkaas hosta community wax ma ka gaa saasaa waxaa la rabaa in la isugu celceliyo la ogaado oo sanad walba meel wax lagu saleeyo ee wax hadda baahi inta la bilaabo lix iyo tobanka maalmood la dhammaynayo maahan
taasina waxay ahayd aamine xaaji cilmi oo ka tirsan ururka badbaadada haweenka iyo caruurta soomaaliyeed iyadoo oo ku sugan magaalada muqdisho ayay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o e da caashe ibraahim aadan caashe cuud